raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadayaal barayse fayla ha ka dhowaada qodobada warkaana hiraabna moonka door korona idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayta dhegaystayaal dowladda maraykanka oo cali dheere iyo cabdulqaadir ikram ka dartii liiska argagixisada caalamiga xubno ku tirsan guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi oo qaadacay doorashada maalinta geedka kudhiyaasa teenada fasiooni ee magaalada muqdisho gudoomiyaha degmada gurceel oo waraha ku saari dhallinyarada maalmo ilahdhaafi degmadaasi ka isticmaala si song akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal welibaan ku door koron taalibaan oo qabsatay magaalo madaxa gobolka afghanistan iyo dowladda etoobiya oo ka dhawaaqday in dhammaan ciidamada qaranka howlgeliyi doonta mardhow bareyse fayle dhegaystayaal weliba bareyse sabtee oo taariikhda miilaadiga weliba ay ka beegantaa toddobada biliilsiyedaad sanadka lamaada kun labaatiyo kowka intaasi weliba hayna qodobadii warkaan hiraabnimo ku door koronaya haddana ka dhowaada dhugunsadayaal warkii hiraabnimo faahfaahsan maalin fayla dhegaystayaal waaxda arrimaha dibadda maraykanka iyo weliba lama hogaamiye oo sarsare oo ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaabka dartay liiska argagixisada caalamiga laku bilaabo bila agoosta laku bilaabo bila agoosta ee sanad kun lamaada hogaamiye weliba shalayina sheekh cali maxamed raagi olongardo sheekh cali dheere iyo cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir olongardo ikrami sida laka sheegay war-saxaafadeed hakubaya hoqeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antonio blinken cali maxamed cali cali raage olongordo cali dheere weliba waa afhayeen iyo hogaamiye sare oo ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab weliba mukhtaar row uu ku bedelay xilka afhayeenima bili mey sanadkii labada kun iyo sagaalkii cali dheere weliba kulug lahayay qorshayaal weerar oo lala beegsaday goobo kiyaal soomaaliya iyo kenya saaseyna weliba la keenay bayaanka wasaaradda cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir olongordo ikrami waa fudadeeyaha iyo qorshayaha howlgallada cabdulqaadir weliba hogaamiye sare iyo madaxa howlgallada iyo saadka al-shabaab weliba sidoo kale weeraro ku jeysaday meelo badan oo ku tirsan soomaaliya oo uuse qorsheeye bilang iyo weliba uuse shay in laku bilaabo geeka iyo khasabeeta in la xanibo dhammaan hantida iyo danaha shakhsideed silanka wargeliya xafiisyada xakameynta hantida ee dibadda ofec ee waaxda maaliyadda maraykanka weliba dantaasay dheer in qof kasta oo lama camil lamaadaasi shakhsi laka daro doono liiska argagixisadiiya la keenay qoraalka kubay hoqeyaha arrimaha dibadda maraykanka weliba sidoo kale sidoo kale ka digday in hay-adag hay-adaha maaliyadeed ee shisheey iyo shakhsiyaadkii lama camilaan shakhsiyaadkaas balaag listi laka dari bilankii weliba saasaata uu tilmaantay in maraykanka kagoonta in carqaladay hababka maaliyadeed ee kooxda al-shabaab isla markaana si kasta lankoorseeda korlankoorseedaya leeri garab kumada guddiga doorashooyinka soomaaliya oo diiday intay ku qeyb galan doorashada geeka kudhiyaasa doorashada geeka iclaamiya xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya taasi oo la qorshay intay kudhiyada teenada fasiooni ee magaalada muqdisho doorashada iyo weliba la fadahaya in laqobada in laqobada guddiga koobun tumiyo kow xubnood oo isdhati oo isku doordo doonaan guddoomiye xubnaha diidan ku qaybgalka doorashada afasioni ee uusaha magacaabay guddoomiye cabdi xaashe hukoomin ilaa afar xubnood afarta xubnood ee cabdi xaashe magacaabay ku qaybgalka doorashadaasi diidan weliba hirdan shuruud adag suleymaan caydiid oo kumida guddigaas iyo warbaahinta akhriya war-saxaafadeedka afartaasi qofood haskarheen
annagoo ah xubnaha doorashooyinka hirgelinta ee gobollada waqooyi somalilan waxaanu doonaynaa halkan inaannu kaga hadalno warqaddii ka soo baxday guddida doorashooyinka heer federaal ee sheegaysay sabtiga tobanka subaxnimo inay doorasho ka dhacayso taandhada afsiyooni waxaannu guddidaa u sheegaynaa in xubnaha doorashooyinku ay ku yimaadeen markii hore hab wadahadal iyo heshiis ah sidaa daraaddeed doorashadaa waxaannu kaga qaybgeli karnaa laba qodob oo kala ah inay isdooranayaan xubnihii sideedda ahaa ee ka yimid xubnihii sideedda ahaa ee ka yimid heer deegaan doorasho haddii sideeddaa xubnood isdooranayaan doorashada waanu ka qayb gelayna qodobka labaad aanu kaga qayb gelaynaa waxa weeye haddii lagu dhammeeyo wadahadal iyo heshiis dibadda ah oo laysku afgarto labadaa qodob ayaanu kaga qayb gelaynaa waxaanu kaloo halkan ka caddaynaynaa aanu codsanaynaa aanu leenahay mudana ra'iisul wasaare maadaama aad tahay guddoomiyaha madasha qaranka soomaaliyeed isla markaana aad tahay odayga doorashooyinka waad og tahay in arrimaha somalilan markii horeba aad ku dhammayseen adiga iyo madasha aad madaxda u tahay isafgarad iyo heshiis wada jirah waxaanu kaa codsanaynaa inaad haddeerna ka odeeyeysid oo aad ku dhammaysid is-afgarad iyo heshiis annagoo kaa rajaynayna inaad sidaa yeeli doontid
khilaafkan kuteegin lamaad dhin iyo sii xoogaysaday maalmogii lahdhaafi guddoomiye cabdi xaashi iyo weliba uuse sheegay in guud ahaan iyo kor jiran doorashada lifilaha ingeyka ku dheeda magaalada muqdisho ciidamada gurceel iyo weliba gacantaha ka dhikan xasan sadale sheegay oo uuse sheegay in qaab beengaa uuse kama telay insan uuse dhama taasay ousan sababay gabar uuse jeelay kuriikun iyo weliba uuse kooy xamar weliban uuse kooy magaalada gurceel walibana falaaya in been abuur ama barankii uuse ka samay gabar uuse jeelay dartiisa unti sungu dhami laamaha ammaankiiyo gacantaha ka dhiki xasan oolan gordo xasan malabsade guddoomiyaha degmada gurceel faarax cabdi macalin iyo warbaahinta la hadali is-oona tilmaamay in qofkii sundhama magaalada sharciga lala tiigsado doona waana sharci gaari lahaa saaradan suusa halkan dhiki
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah bilcaalamiin ugu horeyn waa mahadsantihiin bahda saxaafadda waa in kaga mahad celinaa sida wanaagsan ee aada u gudanaysaan shaqadiina waxaan rabnaa galabta in halkan uga hadalno arin runtii maalmahan ugu soo noqnoqonaysay oo aan rabno inaan galabtay halkan ka soo saarno go-aamo ama muxuu ahaay go-aan ku jeeda dhacdooyin maalmihii u dambeeyey hadalhayntoodu ay ka socotay degmadan dhacdadaasoo ku saabsan arrin been abuur ah oo magaaladan sumcaddeeda iyo sharafteeda la rabo in lagu dhibaateeyo lana rabo in bulshada reer gurceel lagu maran habaabiyo runtii arrintaasi waxay ku saabsan tahay in dhallinyaro guruub ah ama qayb ka mida dhallinyaradii magaalada ay rabaan inay ku samcadilaan magaaladan oo arrin la yidhaahdo suncabow magaaladii la keenay suntaas waxaan rabaa inaan faahfaahin yar ka bixiyo arrintaad arkayseen maalmahan ay ku saabsaneed in la leeyahay gurceel waxaa sun cabay wiil waxaa sun cabay gabar horta marka koowaad waxaan rabaa inaan ii caddeeyo inay been abuur tahay markaan raadinay xogta dhabta ah wax ka weydiinay dhakhaatiirta iyo qoysaska dadkii falkaas muxuu ahaay lagu eedeeyey arrintaasi markaan xog dhab ah ka raadinay waxaa noo caddaatay inay laba qolo iska kaashatay labadaas qolo waxay kale yihiin qolo sheegata magaca saxaafadda oo aan rabno galabta inaan halkan ka caddayno runtii qof raba inuu sumcad dilo magaaladan ma la dhihi karo waa weriye weriye waxaa ah qofka ka shaqeeya wanaagga qofka ka shaqeeya horumarka iyo horay u socodka deegaankiisa laakiin qofka ka shaqaynaya dibudhaca iyo xumaanta iyo waxyaabaha been abuurka qofka faafinaya ma ahan weriye qayb marka waa qayb dhinaca kaamirooyinka dadka ku shaqaysta qaybna waa dhallinyaro runtii ayagu arkaya inay ama falow ka raadsadaan ama muxuu ahay ama comment laynii bixiyaa waxyaaba la xiriira social media labadaas qolo ayaa iska kaashatay arrintan ku saabsan buunbuuninta sunaa lacabaa iyo waxyaaba la mid ah waxay maraysaa hadda in xamar inta laga soo aado oo dhallinyaro meelo kale ay ka yimaadaan inay dhahaan gurceelan sun usoo doonanay runtii waa wax lala yaabo waxaan rabnaa laga bilaabo galabtay ciddii muxuu ahay soo qorta arrin ku saabsan suna la cabay ciddii sheegata iyadu inay sun cabtay oo been ah iyo waxyaabaha la xiriiraba waxaan farayaa laamaha amniga in laga howlgalo qof kasta la yidhaahda sunan cabay wuxuu ka furan yahay baaritaankiisu saldhigga booliiska degmada gurcaal halkaas ayaa lagu xaqiijinayaa halkaas ayaa su-aalo lagu weydiinayaa
weli dhegaystayaal weliba si toosaan la dareertanaa warkii hiraamnimo idaacadda raadiyo baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka taalibaan weliba ay qoobsatay magaalo istaraatiiji oo laka magacaabo saranja ee gobolka nimsar ee afghanistan taasi oo ka dhikantay in caasimadda inkahoreyti ee gobolkaas kooxdaasi iyo qoobsadan ku qabsadan dowladda afghanistan iyadoo sii dareerta iyadoo sii xoojiyaasa weerar lamaada gobol ilawaraadyo muhiima weliba sheegaan ilawaraadyo muhiima iyo weliba aljaziira in sheegan in raj in zaraj oo ee caasimada gobolka koonfureed ee namruj namzu namruj iyo gacanta angali kooxda taalibaan jamaadilaha dhaafi weliba sidoo kale wararka sheegaan in kooxdaasi lagu wareegeen magaalo kale oo muhiima oo xarun ee halmaand taalibaan ayaa bilooyinkii inkada dambeeyey weliba iyo qabsadana dhowr magaalo oo ku tirsan wadankaas iyo isgoysada weliba cadaadii saaraha inaa dhowr caasimadood oo ka jaran haraad ee galbeedka iyo kandahaar ee koonfurta markii ciidamada shisheeye iyo ku bahan magaalooyinkaas muhiimka etoobiya weliba iyo kadigday jamaadi in howlgal inay howlgala doonto dhammaan awoodda difaaca kureed markii ciidamada tigreey iyo ka badbadiyeen waana la wareegeen gobolo muhiime oo deriska ah dowladda weliba ertay welibananay qasabay in un abaabulna awoodati inkasarayti waana abaabulna dhammaan ciidamadan qaranka haddii nabadda iyo xaaladda bini-aadinimada dalkaas halisla geliyahaya saasayna weliba la keenay war-saxaafadeed hakubay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda ethoobiya marsii horeytay jamaadilaha dhaafi afhayeenka jabhadda t b l f iyo warbaahintan sheegi intiyo gacanta ka dhikeen magaalooyin muhiime waana anka bahadoogna magaalooyinkaas weliba kumada afar iyo amhaara hadallada iyo weliba kooyay maalimo kureed markii ciidamada iyo qoobsidan magaalada leleybi ooe dhaxalka caalamiga oo aqoonsantay hay-adda unesco oo ku taala gobolka amxaarada ra-iisul wasaare abiy axmed iyo jamaadi iyo bilijoon weliba ka dhawaaqay xabad joojin haldhin eh kureed markii ciidamada tigrey iyo lagu wareegeen magaaladii muhiimka hayti ee makale ee caasimada tigrey saraakiisha sarsare oo ku tirsan dowladda mareykanka welibanka baaqana t b l f intii oo ku bahan gobolada kiyaala bariga iyo koonfurta tigrey weliba laka booriyey dhammaan dhiniyada intii oo roojan xabadda si dadka dhibaataysan lan gargaara warkii dhugunsidayaaleysan kula dareertan raadiyo baydhaban taninkeegantan u kulmaan war ku warlamada ammaano allah